halkan waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan waxa ugu waaweyn webiga shabeelle oo fatahaad ka sameeyey deegaano hoostaga degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe deegaanka bacadweyn ee gobolka mudug oo ay weli ka taagan tahay xaalad bini'aadinimo iyadoo weli dadka ay daadsan yihiin hareeraha magaalada dowladda soomaaliya xoogga saaraysa qorshaha ka hortagga fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyn wararka caalamkooda waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka ayaa cudurka safmareenka ah ee coronavirus ku tilmaamay inuu yahay weerarkii ugu xumaa ee abid lagu soo qaada maraykanka wuxuuna fartuu ku fiiqay dalka shiinaha
waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
mar kale subax wanaagsan waa subax jimca taariikhdan waxay ku beegan tahay siddeedda bisha shanaad sanadka labaatan labaatan cabdiqaadir shacab ayaa warkan idiin soo saaray anigoo axmed cumarna waa idiinla socodsiinaa markana warkii fidsan webiga shabeelle ayaa fatahaad ka sameeyey deegaano hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe abuukar maxamed bacadle ayaa warkaan inoo faahfaahinaya webiga shabeelle ayaa ku fatahay dhowr tuul oo hoos yimaada degmada mahadaay oo ka mid ah degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe tuulooyinkaasi waxaa ka mid ah buurfuule xudur ciise kulmusirey iyo shiidla bare maamulka degmada mahaday uu hogaaminaya gudoomiyaha degmada mahaday axmed xuseen afrax ayaa gaaray tuulooyinkaasi iyagoo adeegsaday safar dhinac webiga ah oo isticmaaleen dooni si ay ku urgalaan saameynta fatahadahaas ay ku yeesheen bulshada halkaasi ku nool oo ah bulsha beeraley ah degmadii beerahooda kasoo go-i lahaana fatahaduhu cagta ay marsiiyeen sidoo kale dadkani ayaa guryahoodii ka barakacay waxaana isu bedela qabow iyo kuleel gudoomiye afarax ayaa carabka ku dhiftay tuulooyinka ugu daran oo fatahaduhu ay saameeyeen maanta waxaan joognaa degmada mahaday waxaan kormeer ku nahay oo aan indhaindhahayn xaaladda fatahaadda webiga shabeelle uu ku sameeyey tuulooyin ka tirsa hoos yimaada degmada mahaday sida buurfuule xudur ciise shiidla bari saddexdaas tuulo iyo kulmis afartaas tuulo aan kormeer ku samaynay waxaa kaloo aan war ka haynaa saddex afartaas tuulo aan kormeer ku samaynay webiguna aada ugu fatahay khaasatan buurfuule iyo iyo xudur ciise labadaas aada ugu dhifta dalagaa ka go-ay
gudoomiya hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay jiraan goobo kale oo ay caratuur ku sameeyeen si webiga shabeelle fatahadihiisa looga badbaado
waxaa kaloo ka socdaa webiga shabeelle oo dagaal lagula jiraa eji iyo horwaay iyo calaag dagaala ka socdo waxaan kula dirirsannahay biyaha dhul badanoo gooyey oo ugu yaraan kun hegtara laakiin dadaal badanaan haynaa oo waa lala tacaaluhaya waxaa kaloo ku goostay webigu galbeed uu u goosta haddana webiga shabeelle mahaday waa kala baraa galbeedna waa u goostay meelba ma reebinba sida diinlaawe masuur duduble
abukar maxamed bacadile warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar
deegaanka bacadweyn ee gobolka mudug oo ay weli ka taagan tahay xaalad bini-aadinimo iyadoo dadka ay daadsan yihiin hareeraha magaalada waxaa arrimahaas aan ka wareysanay waryaheena baash cali xaashi
cabab abdul waa mahadsan tahay deegaanka bacadweyne ee koonfurta gobolka mudug oo roob halkaas ka da-ay ay saameyn xoogin daadad ku yeesheen oo roobkaas uu sababay xaalad adag ayaa weli deegaanka ka jirta oo ilaa hadda ma jirto wax gurmad iyo gargaara oo deegaanka gaaray marka laga tago wasiire uu u xilsaaray madaxweynaha dowladgomadaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo gudoomiyaha gobolka mudug oo halkaas laba maalin ka hor ee gaaray oo wax ku siman afar iyo labaatan saac deegaanka ku sugnaa oo xaalada qaymeynayay daadku wuxuu sababay khasaare kala duwan oo dadkii magaalada soo gaaray oo guud ahaan dadku magaalada ka baxeen oo daafaha deegaanka ay ku hoyanayaan waxaa kaloo sababay khasaare hantideed oo ganacsigii deegaanka bacadweyn iyo sidoo kale noocyihiisa doonaa irdhaqaaqa uu saameyn ku yeeshay welina ma jiro wax ka gaaraya ilaa hadda gaaray oo looga jawaabayo saameynta roobka ka dhalata laakiin wasiirada gargaarka iyo arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug waxay warbaahinta qaranka soomaaliya u sheegeen bacadweyni ka jirta xaalad halisa oo degdega oo loona baahaya lo in si si ugu dhafiyaha badan looga jawaabo weliba ay dhalan karto oo ugu darantay dhinaca caafimaadka oo shuban biyood iyo cudurro la xiriira qoyaanka ama biyaha ka dhasha qaarkaas ay ka imaan kalaan marka weli dadku waxay sugayaan gurmud inay helaan daafaha deegaanka bacadweyne ay dadku weli ku sugan yihin oo banaanyaal ayuu dadku yihin runtii dhimashadii laba gofoorta ayuu ku sineed marka laga tago duuyo ku dhimatay roobkii da-ay isbuuc ka hor da-ay shalay iyo daraadoo deegaankaan ku sugnayn weli biyuhu waxay u fadhiyaan sida bad furatay oo meel banaan ma leh guryaha bacadweyne laga degan yahayna waa wax yar oo la tirakoobi karo oo dhammaan biyihii ayaa yorora qiyaas ahaanna biyo si fuud ku baxaya ma ahan ama ku guraya marka aragti dee dabcan waa waxaad dareemaysaa in biyaha biyo wakti qaadan ay yihiin meel lagu furo ama ay booyado ama ay xeelad kale oo biyaha lagu saaraya bacadweyn kama muuqan marka laga tago wafdigan oo madaxweynuhu u magacaabay oo isla xalayba u hoyday magaalada dabcan caasimada dowlad gobolka galmudug ee dhuusmareeb
aada iyo aad buu umahadsan yahay waryaheena baashi calixaashi wararkaasi wixii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga ayaad maqli doontaan insha allah dowladda soomaaliya ayaa xoogga saaraysa qorshaha ka hortaga fatahaada webiga shabeelle ee magaalada baladweyn ee gobolka hiiraan cabdishakuur cismaan cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya
si looga hortago fatahaado uu sameeyo webiga shabeelle ayaa dowladda soomaaliya waxaa igto ka soo dejisay garoonka diyauradaha waas khaliifa ee magaalada baladweyne qalab loogu talagalay in lagaga hortago fatahaadaha waxaana ka mid ah jawaano iyo weliba biro aad waaweyn kuwaasi oo la dhigi doono goobaha uu ka soo barqado webiga shabeelle ee daafaha magaalada baledweyne garoonka waxaa ku sugan mas-uuliyiin uu ka mid yahay la taliyaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdifataax cabdinuur waxaana uu sheegay in qalabkan la geyn doono goobaha webiga shabeelle uu ka soo jabsado ee baledweyne shixnadan hadda diyaaradan sido waxay ka mid tahay dadaaladii ay waday dowladda federaalk ee soomaaliya inay u gurmato fatahaadda gobolkan hiiraan ee hirshabeelle waxaa lagu jiraa dadaal ay dowladda federaalk ee soomaaliyeed iyo ganacsatada maamulka hirshabeelle iyo oo lagula jiro dadaal ah in la joojiyo biyaha fatahaada haddii magaalada laga hakin karo laga hakiyo markaas waxaa ra-isul wasaaraha dowladda soomaaliya na faray in la keeno si deg deg ah xaaskaliska amba sanbagiska isugu jiraa jawaano iyo beleys wata oo loogu talagalay inay carinta lagu shubo lagu celiyo meelaha biyuhu ka soo gelayaan marka waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo in qorshahaas lagu najixinayo in la celiyo biyaha si ayna magaalada u wada fatihin in lagu guulaysto qaybtanna waa qaybtii koowaad shixnadan berina waxaa noo imaan doontaa inteedii badnayd oo aanu filayno in lagu howlgalo isla berito haddii la yidhaahdo dhowaan magaalada baledweyne waxaa soo gaaray wafdi ka socda golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya kuwaasi oo ay horey magaalada ugu sii horreeyeen injineere ka socda dowladda kuwaasi horey u dalbaday in magaalada baladweyne la keeno qalabkani si fatahaadda looga hortago cabdishakuur ismaan cali baladweyne
dhinaca kale dadkii ugu badnaa ee ku nool magaalada baladweyne ayaa saaka ka barkacaya magaaladaasi iyadoo biyaha webiga ay soo gaareen qaybo ka mid a magaalada haddaba xaaladihii ugu dambeeyey waxaa goordhow aan ka wareysanay waryaha warbaahinta qaranka cabdishakuur cismaan cali
cabdiqadir aada baa umahadsan tahay shalay ilaa saakay magaalada baladweyne waxaa ka socda qaxi ugu balaarnaa oo dadka reer baladweyne ay ka barakacayaan xaafadaha magaalada deegaansanaya deegaanka caali jaalle ee beleedka magaalada beledweyn iyo deegaanada kale magaalada ku dhadhow ee qalalka ee biyaha ka fog si ay kaga nabadgalaan biyaha faraha badan ee ugu shabelle wado inkastoo xaafado ka mida magaalada biyaha ay galeeno kanaalka dhagaxdiisoo kaleeto ee xaafadda xawataako oo ku tahay qaar kamida xaafadaha magaalada oo dadka ay u barakaceen ilaa shalay ay barakacayeen caali jaalle ayay dhexdeed dhegayaan dhulka mudan ayaa lagu jiraa cimilada way kulushahay roobkana wuu da-ayaa dadkana intooda badan xaalado kala duwan ayaa ka dhalan kara maadaama dalkeena xaalado coronavirus oo ah cudur fairis ah islamarkaana dadka soomaaliyeed dhibaato xooggan ku haya haddii halkaasi amaba magaalada beledweyne kiisaskiisa laga helana waa cabsi kasii weyn fatahaada oo dadka in ay waxyeeleeyo maamulka gobolka iyo xubno xafiiska wasaaraha ka socda oo injineero iyo mas-uuliyiin kale isugu jira ayaa ku sugan magaalada iyagana waxay wadaan dadaalo ay ku xakameynayaan ama ay kaga hortagayaan fatahaada waxayna ku guulaysteen inay xiraan ama ay sii adkeeyaan halka biyaha webiga ay kasoo jabsadaan helikeyo waqooyiga magaalada beledweyne halkaas oo leh carra bur aad u weyn kii koobaad biyaha way soo mareen kii labaad iyo kii saddexaad la adkeeyey iyadoo la filay maanta mid afaraad in lasii dhigo si loo gaashaanto in biyahan ay ooda kasoo go-aan oo dadka markaasi ay waxyeeleeyaan
waatacab shakuur waxaa la xasuustaa sanadka hore in khasaare xoog leh u gaarsiiyey magaalada iyo dadka iyo dunyada ku nool marka biyaha hadda socda waa sidee xowligooda iyo rajada laga qabo inay yaraadaan
abdqadri maamulka gobolka iyo ganacsatada oo isku duuban oo toddobaad toddobaadyadan kasoo gudamay dadaalada biyaha laga hortagay sameeyey ay dowladda mas-uuliyiinta u jooga halkan bogaadiyeen
wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in weli ay jiraan dad uu soo ridanayo cudurkan coronavirus wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya fawsiye abikar nuur ayaa sheegtay in la diiwaangeliyey konton iyo shan kiis oo hor leh taas oo tirada guud ee ka dhigaysa sagaal boqol labaatan iyo sideed oo dadka qaba cudurka coronavirus gudaha dalka
xaaladaha cusub tiradooda waxay gaarayaan konton iyo shan waxaa lab ah soddon iyo toddoba waxaa dhadig ah sideed iyo toban afartan iyo kow ka mid ah xaaladahan cusub waxay joogaan banaadir saddex iyo toban waxay joogaan puntland halna wuxuu joogaa hirshabeelle dadka cudurkan laga helay da-dooda qiyaas ahaan intay u dhexayso haddaan kor maro boqolkiiba toddoba waxay ka yaryihiin labaatan sano boqolkiiba konton waxay da-dooda tahay labaatan ilaa iyo soddon iyo sagaal boqolkiiba soddon iyo kow da-dooda waxay udhexaysaa afartan ilaa iyo konton iyo sagaal boqolkiiba laba iyo toban waa lixdan jir iyo ka weyn tirada guud ee dadka laga helay wadankeena waxay gaaraysaa isugu tegaysaa sagaal boqol iyo labaatan iyo sideed dhimashada waxaa soo kordhay shan xaaladood allaha u naxariistay waxaa geeriyooday shan qofood tirada guud ee dhimashadana waxay noqonaysaa afartan iyo afar qofood waxaa ka bogsaday sagaal iyo toban qofood walaalayaal cudurkii waa faafaayaa saad arkaysaan maalin walba maalinta ka dambeysa nambarkii waa sii kordhaya waxaa waajib nagu ah inaan kulligan ku wada celcelinno cudurkan in laga hortagay inay aad muhiim u tahay in la xakameeyo in maaragtay dadka ay dhageystaan talooyinka caafimaad khubaraada caafimaadka ay bixinayaan aad ayay muhiim u tahay in la kala dhowrsado inaan la isu dhowaanin inaan meelaha ciriiriga la isugu tegin in qofka markuu calaamadihii iska arko uu raadsado goobihii caafimaadka si loola taliyo
aad bay umahadsan tahay wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya fawsiye abikar nuur halkaad warkaasi subaxnimo aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana wararkii dibadda madaxweynaha mareykanka ayaa cudurka safmareenka ah ee coronavirus ku tilmaamay inuu yahay weerarkii ugu xumaa ee abits lagu soo qaado mareykanka wuxuuna uu farta ku fiiqay dalka shiinaha trump waxa uu sheegay in cudurkaasi uu mareykanku u galay si ka xun weerarkii jabaan uu ku qarxiyey dekedda byral xilligii dagaalkii labaad ee adduunka ama xitaa weerarkii kow iyo tobankii setembar ee sanadkii labada kun iyo kowdii maamulka madaxweyne trump ayaa ka baaraandegaya in uu qaado talooyin waa tallaabooyin cinqaab ah oo ka dhanaa shiinaha sabab la xiriira qaabka uu maareeyey cudurkan iyo in uu dunida inteeda kale uu qariyay cudurkan xukuumadda beijing waxa ay sheegtay in mareykanka uu doonayo in uu ka weecdo jawaabtiisii gaabiska ahayd ee ka hortaga cudurkaasi tan iyo markii bishii disembar uu cudurkan covid sagaal iyo toban uu kasoo bilaabmay magaalada wuhan ee dalka shiinaha waxaa la xaqiijiyey in uu ku dhacay hal dhibic laba milyan oo qof oo maraykan ah islamarkaasna uu galaaftay nolosha in ka badan toddobaatan iyo saddex kun oo qof madaxweynaha maraykanka donald j trump oo wariyaasha kula hadlay aqalka cad ee maraykanka looga arrimayo ayaa dhowaan sheegay waxaan soo mar waxaana soo maray weerarkii ugu xumaa ee abid soo mara dalkeenna tan iyo weerarkii ugu xumaa ee aan abid soo na soo maro ayuu yidhi madaxweynaha maraykanka donald j trump warkiisa waxaa dhawaa nagita cuddu warkeena uu seega waxay dib ugu barbaaran kartaa beejkan internetka ku leenahay radio muqdisho dotnet idinkanood kuwaasitila socodka warka subax nabadgeliyo